alxamdu lilah hanaa lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol lixdan iyo shanaad min suurati albaqara qaala tacaala wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illaah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب إلهي سبحانه وتعالى وحير ومن الناس dadka ayay ka mid ahaadeen wa min annaasi dadka waxaa ka mid a dadkay ka mid ahaadeen manduul yatakhidu yeelanaya min duuni illaahi ilaahay sokadiisa andaadan yeelanaya andaad wuxuu yeelanayaa asnaam waxyaalo sanamiya ah jamcu niddi weeyaan andaadu waa midka mumaathilka ah awthaan iyo asnaam baa hadda looga jeedaa kuwa yeelanayaa ka mid a kuwaasoo yuxibbuunahum ay jecel yihiin ka xubbillaahi ilaahay jacaylkiisa oo kale ka xubbillaahi ilaahay jacaylka la jeclaado oo kale ka xubbillaahi ilaahay sida ay muuminiintu u jecel yihiin oo kale bay iyaguna asnaamtooda u jecel yihiin yuxibbuunahum ka xubbillaahi andaadaasoo yuxibbuunahum ay jecel yihiin asnaamta ay jecel yihiin ka xubbillaahi oo kale waxay ka dhigan tahay ka xubbi lmu'miniina lilaah jacaylka ay muuminiintu jecel yihiin ilaahay oo kale masdarun mudaafun limafcuulih ka xubbillaah jacaylka ilaahay la jecel yahay oo macnaha muuminiintu ay jecel yihiin oo kale ayay iyaguna jecel yihiin andaadaas qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa shaddu darnaan badan xubban xubbiga iyo kalgacalka lilaahi ilaahay ay jecel yihiin waaladiina aamanuu baa ashaddu darnaan badan xubban jacaylka lilaahi ay jecel yihiin maxay ka daran yihiin mushrikiintu jacaylka ay jecel yihiin andaadooda iyo asnaamtooda qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow yaraa hadday arki lahaayeen aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey id waqtiga yarowna ay arkayaan alcadaaba cadaabka ana alquwata quwadu lilaahi ilaahay inay quwadu u ahaatay jamiican xaalayt dhammaan ama walow yaraa hadday ogaan lahaayeen aladiina kuwa dalamuu dulmiga samey id waqtiga yarowna alcadaaba cadaabka ay arkayaan ana alquwata quwadu lilaahi hadday saa ogaan lahaayeen quwadu lilaahi ilaahay inay quwadu u ahaatay jamiican qudro oo dhan awood oo dhan lilaahi ilaahay inay u ahaatay wa anna allaha ilaahayna shadiidul ciqaabi inuu yahay hadday ogaan lahaayeen jawaabu low waa maxduufe la ra-ow waxay arki lahaayeen weeye maa laa yuusafu waxaan la sifayn karin waxaan la tilmaami karin yaa ayay arki lahaayeen oo dhibaato ah sidaas baa dhici lahayd lowdii jawaabkeeda baa halkaa lasoo dhigaya sidaa hadday ogaan lahayen waxaas arki lahayd qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi id tabara'a aladiina atubicuu min aladiina attabacuu idtaa hore bay la socotaa id yarowna alcadaab id waqti tabara'a aladiina waxa weeyaan markay cadaabka arkayaan waa goorma waa id waqti tabara'a aladiina kuwii beri noqonayaan utubicuu la raacay min aladiina kuwiin ay ka beri noqonayaan ittabacuu raacay id waqti tabara'a aladiina kuwii beri noqonayaan ka beri noqonayaan utubicuu la raacay min aladiina kuwii xaggooda ittabacuu raacay ay ka beri noqonayaan madaxdiibaa waxay ka beri noqonaysaa kuwii atbaacdooda ahayo raacay marka tabara'a ay ka beri noqdeen id waqti tabara'a aladiina kuwii ka beri noqdeen utubicuu la raacay min aladiina ittabacuu dee saasay u dhacaysayo beri noqoshada tabtaas bay u imaan doontaa wey marka id yarowna alcadaabadaas hore aan soo marnay cadaabka marka arkaya hadda laga cabiray macnaha waxaa lasoo xaadirsanayaa sida ay wax noqonayaan baa suuradii baa lasoo xaadirsanaya iyo muuqaalkii oo kale id tabara aladiina itubicuu min aladiina itabacuu waraawul cadaaba walxaad qad raawuu ay arkeen alcadaaba cadaabkii oo taqadacday ee gogo'day bihim iyaga al asbaabu asbaabtiina ay ka gogo'day markay cadaabka indhaha saaraan oo asbaabtii iyo rawaabidii iyo wixii isku xirayeyna ay zuusho meesha ka baxdo iyo kalgacalkii iyo mawadada isku hayeen marka iyadaa weeyaan id waqti weeyaan tabarara aladiina itubicuu min aladiina itabacuu wa ra'awu lcadaab walxal qad ra'awu lcadaaba oo wataqadacat bihim alasbaab wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen ittabacuu raacay oo shacabka ahayd oo madaxda gaaladaa raacay low ana lanaa haddou noo ahaan lahaa karatan low habata lanaa low ana lanaa kara allah hadday noo ahaan lahayd noqosho iyo rujuuc adduunka aan ku noqonno oo fa natabara hananaan ka bari noqonno minhum kuwaan madaxda annaguna aan kuwaan madaxda ee waddada xaqa naga dhumeeyey aan ka bari noqonno kamaa tabara'uu minaa si iyaba nooga bari noqdeen maanta ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaas siduu cadaabka kadaalik waase kamaa araahum shiddata cadaabi ilaahay cadaabkiisa darnaanshihiisa sow u aragsiiyo u tusay buu yuriihim allaahu ilaahay u aragsiinayaa acmaalahum acmaashooda ilaahay aragsiinayaa xasanaatin xaalay tahay qoomamo calayhim dushooda ay ku tahay ama yuriihim ullahu ilaahay baa wuxuu macnaha ogeysiinayaa acmaalahum xasanaatin calayhim xasanaad iyadoo ah oo markaas saddex mafcuulay qaadato yuriihim allaahu acmaalahum xasanaatin amaaba laba mafcuul qaadato oo xasanaatin markaas ee la xaaleeyo kadalika sidaas waa yuriihim allahu ilaahay u aragsiinaya acmaalahum acmaashooda xasanaatin xaalay tahay mid qoomama calayhim dushooda ku ah wamaa hum man aysan ahaanin bikhaarijiina kuwa ka baxaya min annaari naarta kuwa ka baxaya maysan ahaanin inay naarta ka baxaan taasina u ahaan mayso waddo u heli mayaan ee cadaab sarmadi ah iyo dhibaato joogto ah ayay kuwaasi ku dul sugnaanayaan macnaha weeyaan wamaa hum bikhaarijiina min annaar jumla ismiya waxaa loo keenayaa macnaha cadaabkaasoo uu daa'im u noqonayo sida uu daa'im u noqonayo ooy sidaa ugu sugnaanayaan sidaas bay markaa ku sugnaanayaan ciqaabkaa iyo cadaabkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo caddeeyey towxiidka iyo dalaa'ishiis iyo kuwa muuminiinta ee mutaqiinta waxa lagu abaalmarinayo iyo kuwa kaafiriinta ee caasiyiinta waxa lagu abaalmarinayo halkan ilaahay wuxuu raacsiiyey nicmaynta ilaahay u nicmeeyey binu aadamka oo dhan kan kaafirka iyo kan mu'minka labadaba waxaa la tusinayaa kufrigaas macnaha kaasi ku sugan yahay inaan nicmadii looga jaraynin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa rabbulcaalamiin ixsaankiisuna waa caam oo jamiica al anaam baa ilaahay gaarsiinaya ee mu'min iyo gaal iyadoo aan loo kala soocin ilaahay waa wada arsaaqaya baarigii iyo faajirkii muuminkii iyo kaafirkii taas baa laynoo tilmaamaya qaala tacaala yaa ayuha annaas yaa ayuha annaas dadow waxaa lala khidaabayaa jamiicu lbashar weeyaan kulligoodba kuluu cuna mimaa kii fil ardi ardada dhexdeeda ahaaday xalaalan xaalu yahay xalaal xalaalkaasoo dayibaa wanaagsan mimaa fil ardi cuna oo ilaahay idiin xalaaleeyey oo waxaas waxa qofka dhibayana aan ahayn qofka jirkiisa aan dhibayn caqligana aan dhibayn lama ogolo qof caqligiis qofka caqligiisa wax waxyeelaya in la cuno ama la isticmaalo cunid keliya maaha amaba qofka badankiisa iyo jirkiisa wax gaarsiinaya walaa tattabicuu hana raacinina khuduwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinkiisa ha raacinina ha ku daynina macaasidii fawaaxishta idin qurxinayo ha raacinina innahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay cadowgaasoo mubiin innahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadow idin wey cadowgaasoo mubiin cadownimadiisu caddahay qof caaqilo caqli leh kama qarsoona cadaawadda shaydaanka inamaa yaamurukum waxuu idin amraa wuxuu idin amrayaa shaydaanku bisuu suu iyo xumo iyo walfaxshaai fuxshi buu idin amraya waxaasuu idin amraya shaydaanku wax khayra idin amri maayo macaasiya munkaraat ayuu idin amraya wa an taquuluu buu idin amraya inaad ku qowshaan cala allaahi ilaahay dushiisa maashay laa taclamuuna idnaan garanaynin idnan ogeyn ilaahay inaad wax ku dul ifturataan ilaahay yaa wuxuu xalaaleeyey inaa maalan aa xarimtaan idinku wuxuu xarimayna inaa xalaalaysataan waxaasow inaad sidaa dhahdaan ayuu doonayaa shaydaanku wa an taquuluu cala allaah inaad ku qowshaan ilaahay dushiisa maa shay laa taclamuun marka khuduwaati shaydaan waa shaydaanka tillaabooyinkiisa weeyaan iyo waxyaalaha uu doonayo wuxuu amrayaa bisuu'i walfaxshaay waa cadfu khaas cala alcaam oo waxa weeyaan suugaasa de waxa weeyaan de wixii o dhan baaba soo gelayaba ilaa suuga macaasi oo dhan buu keenayaa walfaxshaana waa macaasida teeda ugu sii xumaanta badan weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati aayaddaas waxaa la yidhi baa nebiga agtiisa lagu akhriyay calayhi salaatu wasalaam markaasaa sacad bin abi waqaas baa kacay wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi udcu allaaha ilaahay ii bari an yajcalanii mustajaabad dacwa mid ducadiisa la aqbalo wuxuu rabbi weydiistay helaa inaan noqdo markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa sacad sacadow adib madcamaka madcamkaada iyo waxaa quudanaysa diib ka dhig wax wanaagsan oo xalaalah takuun waxaa ahaanaysaa mustajaaba dacwa dacwadiisa mid la yeelo xalaal quuta haddaa noqoto ducadaada waa la aqbalayaa kan kaloo aan xalaasha quudanayna fa annaa yustajaabu lahu baa u taalla see loo aqbalaya waaladii nafsu muxammadin biyadih ina arajula ninku luqmad xaaraana buu calooshiisa gelinayaa markaasaan afartan ber wax laga aqbalayn wa ayumaa cabdin nabata laxmuhu min asuxti qof kasta oo hilib xaaraana ku kora ayumaa wa ayumaa cabdin nabata qof kasta oo hilibkiisu ku koro xaaraan macnaha cunno xaaraanu cunay sidaasuu hilibkiisii ku kobca iyo ribo fa naaru awlaa bihi baa lii naar baa dow ku ah naar baa mudan inay qofkaas cunto naar baa mudan akhrajahu alxaafid ibnu mardawey wa akhrajahu dabaraaniy naar baa inay goosato mudan weeyaan qof hilib kasta oo xaaraan ku baxay naar baa in lagu gooyo mudan weeyaan maxaa yeelay ina allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban ninkii inta safarka galay weliba ashcafa aqbara ahaayo gacnaha kor u taagayo yaa rabbi yaa rabbi hawaayadii la yidhi see loo aqbalaya ninka maxaa yeelay wa madcamuhu xaraamun wa mashrabuhu xaraam wa malbasuhu xaraam dharkoo qaba waa xaaraan cunada cunaya waa xaaraan sharaabkiisu waa xaaraan wa qudiya bilxaraami xaaraamna waa lagu dheefiye waa lagu barbaariyey fa annaa yustajaabu lidaalika see baa kaa loo aqbalaya isagoo asbaabtii wax laisku aqbali jiray uu ku dhex jiro oo musaafir yahay oo iska basaasaysan yahay oo iska booraysan yahay maca daalika lama aqbalayo kaas weeyaan kaa lama aqbalayo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa idaa qiila lahu markii loo yidhaahdo ittabicuu raaca gaalada markii la yidhaahdo raaca maakii anzala allaahu ilaahay soo deji rasuulkiisa ku soo dejiy ee waxyeeye qur-aanah kaa raaca waxaa ku sugantihiinoo baadinimaana ka taga sidaa markii la yidhaahdo qaaluu waxay dhahayaan bal iskaba dhaafin natabicu waxaan raacaynaa maabaan raacaynaa alfaynaa aan helnay calayhi dushiisa maagaba aabaa anaa aabbayaashaya waxaan ka helnay baanu raacaynaa waxay ka dhigan tahay ma raacayna kaa hore natabicu waxaan raacaynaa maa alfaynaa calayhi aabaana qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi awalow kaana aabaahum oo aabbayaashood hadday ahaadeen ma iska raacayaan wey ma iska raacayaan ayattabicuuna aabaahum ma aabbayaashood bay iska raacayaan yaa low kaana walow kaana aabaahum laa yacqiluuna shay-a hadday aabbayaashooda ahaadeen kuwa aan waxba garanayn oo walaa yahtaduuna aan hanuunaynin waa istifhaam inkaariya ma iska raacayaan raacitaan indhale weeyaan kuwa aan hanuunsanayn hadday aabbayaashood ahaayeen waa waddada xaqa ku taagnay oo waxbanaan garanayn qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wamathalu aladiina kuwii mathalkooda iyo tusaalahoodu kafaruu gaaloobay waxaa halkan la sheegayaa mathal cajiiba waxau mathalkaas u yaallaa kuwa gaalada ah iyo waxay caabudayaan waa meel wuxuu kaloo mathalkan u yaallaa dadka hanuunka ugu yeeraya iyaga iyo ummadda kaleba hanuunka ugu yeeraysa waa nebi maxamed caleyhi salatu salaam ilaahay wuxuu yidhi wamathalu ladiina kuwii mathalkooda iyo tusaalahoodu kafaruu gaaloobay ka mathali ladii kii oo kale weeyaan ka mathali ladii kii oo kale weeyaan kaasoo yanciqu sawdaynaya oo dhawaaqaya bimaa shay u sawdaynaya u dhawaaqaya laa yasmacu waxba aan maqlayn laa yasmacu aan maqlayn ilaa ducaaan wa nidaan mooyaane duco iyo nido keliya maqlaya ducaan wa nidaantaani waa isku midun waa isku mid waa laysku cadfay laba shay isku midan layskuma cadfan laakiin macnaha muqaayiro waxaa ugu filan lafdiga kala duwanaanshaha uu kala duwan yahay intaasaa ugu filan bushiskaa naxwiga ahaan lahaana intaasaa looga badbaadaya kuwa gaaladaa tusaalahooda saysan ugu intifaaceen qur-aanka iyo dadka xaqa ugu yeeraya waxay ka dhigan yihiin ka mithali ladii kii oo kale yanciqu sawdaynaya mid xoola la jooga ari ka soo qaad kaasoo dhawaaqaya oo heesaya oo sawdaynaya oo ariga kaxaynaya bimaa shay laa yasmacu aan waxba maqlayn bimaa laa yasmac aan maqlayn ilaa ducaan iyo wanidaan mooyaane xoolaha iyo ariga marka la wado qofkaa qayladiisa iyo sharqantiisa iyo dhowdhawaaqiisa iska maqlayaan laakiin dhawaaqa ay maqlayaan wax looga jeedo hadalka la leeyahay ma garanayaan xoolihii xaggaa u leexda haddii la dhaho iyo xagga u soofo iyo xaggaa biyo ka cabayo sidii dadka loola hadlo waxba ka garan mayaan xoolahaas waxba ka fahmayaan kuwaanna waa sidoo kale oo qur-aankay maqlayaan waana ka dhagalaa yihiin weeyaan inhum ilaa kal ancaam bal hum adallu sabiilan weeyaan marka sidaasoo kale weeyaan sidaasoo kaley ka dhigan yihiin kaa xoolaha u sawdaynaya oo ku heesaya oo u dhawaaqaya oo ku dhex jira sidaasoo kaley ka dhigan yihiin xoolihii mayay garanayaan qofkaa wuxuu sheegayo waa maya heerkaasay marayaan wey kuwaan gaalada tusaalahoodu waa sidaas marka waa ka mathali ladii kii oo kale yanciqu sawdaynaya bimaa ku sawdaynaya laa yasmacu ilaa ducaa'an wa nida'a ilaahay wuxuu yidhi summun weeyaan hum iyagu summun weeyaan kuwa maqalla weeye xaqa inay maqlaan waa ka dhagaalaayi bukmun weeyaan kuwa afla inay xaqa ku hadlaan waa ka aflaayihiin cumyun weeyaan kuwa aragla xaqa inay arkaan waa ka indha tiran yihiin oo fa hum iyagu laa yacqiluuna ma garanayaan waxba wax ay garanayaan ma jirto qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helayo kuluu cuna min dayibaati maa shaykiisa wanaagsan rasaqnaakum aanan idinku arsaaqnay waa iyada hadda sacad lalahaa cunadaada xalaal ka dhig ducadaada ilaah waa aqbalayaayo washkuruu lilaahi ilaahayna u shukriye marka waxaa cunaysaan waa min dayibaati maa shay kiisa sii wanaagsan rasaqnaaku waxyaalaha wanaagsan xalaasha khaaliskaa fiicana ilahay idinku arsaaqay taa isticmaala washkuruu lilaahi ilaahayna u shukriye in kuntum haddaad tihiin iyaahu isaga oo keliya tacbuduuna kuwa caabuda kuwa caabuday qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inamaa xarama ilaahay waa xarimay calaykum dushiina ilaahay wuxuu ka xarimay almeytata baa ilaahay ka xarimay wixii meytada ahayd oo baktiga ahayd oo naftu ka dhacday iskeed waddamana ilaahay waa idinka xarimay dushiina dhiiggiina ilaahay waa idinka xarimay walaxma alkhinziiri khinziirka hilibkiisana ilaahay waa idinka xarimay taasna waa laydinka xarimay khinziirka waa doofaarka hilibkiisa keliya maahee lafow leeyahayoo maqaar buu leeyahayoo waxa weeye ajzaa badan buu leeyahay ajzaadiisoo dhan baa la xarimaya laakiin waxaa hilibka loo cabirayaa iyagaa dee hilibka inta badan maaragtay daneeya cudurro badanna waa laga qaadaa hilibkiisa gaar ahaan dadka jooga meelaha maaragtay cimiladoodu ay tahay cimilo oo cimilada oo macnaha fil bilaadil xaara meelaha ama cimiladoodu kulushahay meelaha dadka jooga waxa weeyaan isagoo uu xaaraan yahay waxaani cunidiisa iyo noocyadiisa oo dhan dhibaato badanna uu keeno dadka ugu badanoo dhibaatada ku keeno waa dadka jooga fil bilaad alxaara sida tajribada lagu arkay baa layidhi gaalooyinka isticmaalaya waxaas marka ilaahay wuxuu xarimay subxaana wa tacaala meytada iyo baktiga waa laynoo diiday waa neefkaas gowrac sharciga isagoosan ku dhicin nafta ay ka dhacday neefka waxaa la mida sunnadu ku dadha axaadiisu ku dadha neef nool cadka laga soo gooyey isna laynooma ogola waa bakti dhiiggii sidoo kale waa la yska xarimo dhiiggii dareeriya neefka markii la gowraco oo soo butaacayey damkii masfuuxaa isna waa la xarimo ka dhiiggii in la cabo iyo in laysmariyo iyo in maaragtay lama rabo laakiin dhiigga fadhiyo sida beerka iyo beeryarada iyo iyagu ma aha dhiiggaas oo kale marka dhiiggana waxaa loo xarima waa wax wasakha waana wax xun oo dadka dhibaya khinsiirkiisna waa la xarimay isna waa la xarim waa waxa hadda ay gaalooyinka iyo waxaas ay isticmaalayaan hadda muslimiintana ay qaar ku khaldaanoo u soo dhoofinayaan oo ay ku sirayaan wamaana waa laxa ilaahay waa idinka xarimay ilaahay waa xarim uhilla la gowracay la sowdeeyey bihi maagaba likayrillahi ilaahay keyrkiis wixii lagu gowraco loogu codeeyey magac ilaahay keyrkiis laate iyo cuse iyo wixii la mid a taasna waa la xarim faman qofkii faman idurra qofkii loo dhibgeliyo daruura ku timaado hayra baaqin xaaluu yahay walaa caadin hayra caadin xaaluu yahay xaaraantii la xarimay shay ka mida qofkii loo dhibgeliyo oo ka maarmi waaya oo dantu ku kallifto daruura ay meesha timaado hayra baaqin xaaluu yahay qofkaas mid baaqi oo muslimiinta ku soo baxay iyo imaamkoodii ka hor yimid oo burcada keyrkiis xaaluu yahay walaa caadin xaaluu yahay mid caad ah mid macnaha caadin xadgudbaya mutacadin calayhim ku xadgudbaya oo waa maxay waa kuwa wadooyinka goosta qudaacu dariiqda kuwa lamidka safarada macsiyada ku jira ama shaqooyinka macsiyada haya qofkii sidaa loogu dhibgeliyo falaa isma calayhi wax ismiga dushiisa ma ahani hadduu cuno shaygii wixii baktiga ahaa uu wax ka cuno u nafta ku ceshado qofkaani hadduusan baktiga cunin waa qof naftu ka dhacayso markaasuu wuxuu samaynayaa naftiibuu wax kaga ceshanaya baktigan iyo waxyaalaha ka horeeya oo dhan wey kulligood waa isku mid markaasuu waxa sadu ramaq nafta wuxuu ku ceshado ayuu isticmaalayaa wax yaroo nafta ku ceshado ayuu qaadanaya culimaa waxay leeyihiin intuu hadhowti bakti kale iyo waxa u baahan lahaa wuu ka dhergi karaadoo wuxuu maarata ilaahu ka gaarayo cunno xalaala meeluu helayo ilaa qofkan wax xalaala ma haysto wax xalaala cidsiya ma haysto baktigaas inuu isticmaalo iyo inay naftu ka dhacdo labadaa mid weeyaan labadaasu labadaasaa u siman mar haddii ay sidaa dhacdo naftaa darane naftaa la badbaadinayaa marka naftiis ayaa waxaa la rabaa in la badbaadiyo hayra baaqin mid waaliga ku soo baxaya ninka madaxda ah daacadiisa mid ka baxaya keyrka xaalih walaa caadin hayra mutacadin cala almuslimiin mid muslimiinta xadgudub iyo ku samaynaya heyrka xaalu yahayoo jidgooye iyo balaaye aan samaynayn oo marka hadduu sidaas sameeya falaa isma caleyh waxa dembiga dushiisa maahan waa loo ruqsayay baktiga u banaanaaday qofka la yihahda weeye ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badan ah raxiimun ilaahay subxaana wa tacaala waa mid raxmad badan oo naxariis badan subxaana wa tacaala qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa kii anzala allahu ilaahay soo dejiyo min alkitaabi kitaaba kuwa qarinaya aayadda wuxuu kusoo degtay yidhi ibnu cabaas madaxdii yahuudda markay qariyeen nebiga tilmaamihiisa caleyhi salaatu wasalaam kuwa sidaa samaynaya oo qarinaya tilmaamihii nebiga oo wayashtaruuna gadanaya bihi kaas hamanan qaliilan bimacnaa ku bedel qaadanaya yaakhuduuna bedelahu wixii ilaahay soo dejiyey maa anzala allahu in aladiina yaktumuuna kuwa qarinaya maa anzala allahu ilahay wuxuu soo dejiyo min alkitaabi ah oo wayashtaruuna ku bedel qaadanaya ku gadanaya bihi isaga kaa ilaahay soo dejiyey hamanan qaliilan adduunyo xaqiir oo liidata bay qaadanayaan markaasay qarinayaan xaqi ulaa'ika kuwaas maa yaakuluuna ma cunayaan fii buduunihim caloolahooda ila naara naar mooyaane naar baa ka qaxmaysa weye ka shidan naartood waxa ay cuneen baa naar ku noqonaya cunadaasaa naar gaarsiinaysa walaa yukallimuhum ullahu ilaahayna la hadli maayo yowma alqiyaamati hadal naxariiseed hadal carabaa lala hadlaya ilaa ilaahay wuxuu dhihi doonaa qaala ikhsawfa ikhsaw fiiha walaa tukallimuun walaa yuzakiihim ilaahay mana dahirayo walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaabkaasoo aliimun xanuun badan waa jahanama cadaabkaasi leeyihin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas aladiina kuwii weeyaan ishtarawu dalaalata ishtarawuu soo qaateen soo gateen addalaalata baadinimo bilhuda bedelal huda hanuunka bedelkiisii bay baadinimo soo qaateen baadinimay soo gateen hanuunkiibay iska qaadeen oo isdhaafiyeen baadinimay soo gateen gaalnimay soo gateen iimaankiibay bedelkiisii ka tageen waxay qaateen kufri waxay qaateen dalaalo baadinimo ulaaika aladiina ishtarawu dalaal bilhuda kuwa noocaas weeyaan kuwaas intay hanuun iyo wanaag iska kaxeeyeen baadinimo soo qaatay weeye waalcadaaba waxay soo qaateen cadaab bilmakfirati bedela almakfira makfiradii bedelkeedi famaa asbarahum maxaa sawir badnaysiiye cala annaari famaa asbarahum cala annaar ama famaa asbarahum cala annaari maa ashadda sabrahum sabirkooda maxaa darnaysiiyey cala annaari calaa naari jahanamo jahanamo naarteeda ay ku sabrayaan sabir badanaa wey famaa asbarahum fa ayu shayin asbarahum cala nnaari ama famaa asbarahum maxaa ka darnaan badan maxaa ka sabir badan cala naari naar intay ku sabrayaan famaa asbarahum famaa ashadda sabrahum cala annaar ilaahay wuxuu yidhi daalika cadaabkaas daalika arrinka cadaabka xanuunka badan wuxuu ahaaday biana allaha bisababi ana allaha ilaahay baa nazala soo dejiyey alkitaaba kitaabka ilaahay soo dejiya bilxaqi buuna ilahay ku soo dejiyey kitaabka waa towreed baa leeyihi markaasay xaqaa loo keenay bay qariyeen waa taxriifiyeen waina aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafeen fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa kuwa isku khilaafeen kuwa isku khilaafa lafii shiqaaqin bay ahaadeen shiqaaqaasoo baciidin fog baa ilaha ley khilaaf fog xaqa iyo sawaabka ka fog dhexdiisa ayay ahaadeen qur-aanka maxay isku khilaafeen kitaabka kuwa waa rumeeyeen kuwana waa diideen kuwa taawiilkiisii iyo taxriifkiisii bay la waxay taxriif bay la yimaadeen kuwa lama imaan kuwa noocaasa lafii shiqaaqin shiqaaq dhexdiis bay ahaadeen waa khilaaf meel fog weeyaan shiqaaqaasoo baciidin fog xaqa ka fog dhinac kale daan kale kuwa taaganoo kale weeyaan lafii shiqaaqin baciidin ayay kuwaasina ku sugan yihiin waa kuwa dhumay weeyaan macnaha kuwaas darsigeennu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab